bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaraya mihinfaydhaa ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsana qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaaha yara unoona sinka haynaya walibaa ku mid aha konton sano kureeda fanaaniinta araadi iyo riid yoon helanga harun yo ku howlgalan too ku mid ee beerada gobolka hiiraan ayoo dhaliileen wasaaradda arrimo gudo hirshabeelle iyo weliba qaabka landhisaha iyo golo deegaanka wararkii ingada dambeeyey ee weerarkii awdheegle isbedel ka suubay jadwalka doorashada maamulka jubbaland xiise dagaal ugu teeganga gobolka sanaaga qaabilowka ergada ku qayb galahayta shirka dhuusmaraab ayaa bilaawatay dhaqaaqa ciidan oo ku socda gobolka shabeellada hoose al-shabaab iyo weerarya ku fuliday gobolka waqooyiga bariya dalkaasayiti ee kenya korneel aaroos ku hadlay wadahadalladu isu kala jara somalilan qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayoo ka jiran wararka caalamka akhyaarayn diyaar garoowa
warsan media network waxay idiin soo tebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimo akhyaaray arbaabaha ay too kamiisnaya hawhoyda hayta taariikhdana yaata toban iyo afarta bil iskeeda ee agoosta sanadka lamada kun iyo toban sagaalka aanasey waliba ayo hayana qodobadii warkaana hamiignama hadna ka dhowaaday sogii iyo faah-faahsan waanan tasin ku akhri doonaa haddii ilaahyara ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae kabilowno konton sano kureeda fanaaniinta arlaadi waliba yo redion helena haruun yo ka howlgalan muddo dheer kureeda konton sana abwaan maxamuud haji maxamed abwaan tarasha waliba usu helay haruunsu inta badan usuu ka tababaro doonaa fanka koonfur galbeeda haddaba soon walbada unan ka ogaanaa qofka garab surumay uusu ku helay waa ka usoo ka hadlowa afka abwaaninta fanaaniinta koonfur galbeeda abwaanka hiluusu ku hadlaaya halayti baraami siyaasadeedka kulanka warsan ee baydhaba weliba uusu eray
bismillaahi raxmaan raxiim aan oo ka hadlo afka fanaaniinta koonfur galbeed iyo fanaaniinta kale ee guud ahaan gaar ahaan fanaaniinta koonfur galbeed wayba aan mahadnagay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftigreen yaa aan mahadnagay mahadaas oo ana walwalbana ana ka hormariya yaa aan mahadnagay madaxweynaha maadaama geeka taariikhda tan hadda la roogo bilan toman isida bilisagaada agosta eemabilisiyeedad agosta yaa wayba ingata taariikh maalin aan hilmaaman doono weligay saw tawanaadaw hasuusanaadaw taas oo ana geeka helay maalin dhalashe maalin haddii ilaahay karoonyo wal anqobashikdii koowaad intii ana hajaray oo fankan ana ka dhex jiray konton sano ku dhowta maamulka cabdicasiis laftigaran madaxweyne cabdicasiis laftigaran ka hor ma aragna dhinaga kalena waliba usuu ku hadlay abwaanka usuu hadlay jeesii wadada dhinaga muusigaha usuoona sheegay intii usuu hasaaro doonaa dadlan tababarow dhinaga muusigaha is-oona sheegi intii madaxweynaga koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiise xasan maxamed laftigareen isu ku ballan qaaday alaabti laka tababara lahay dadkaasayti madaxweynaha noo ballan qaaday walaa usa daartun usa ninka ijaariba mayba madaxweynaha ka seef garaysana hadafka una lana hadafka una lana yaa madaxweynaha ogye dala walaahu ana kiin sheegi dhan ini goob nin la ka hela koonfur galbeed yaa madaxweynaha ka gohonta kase maaha madaxweynaha waybaa ka gohontaa waa allaala walayba laka hormariyi lahay fanka ini usa diyaar le yaa ka gohonta madaxweynahana ka kalsoona taasna wayba qalabka tababarka hamara dharaariye wal wiin mae wal wiin mae maybaa ka filana wal kundooran udhamayna yaa ku filan waybaa intaas waa ka bahaasay arday hadda galanta waybaa kahaaya tababar oo fadaw oo tiradii oo fursadii oo afartimey ee galanta kahaaya fanaaniintii hore ya galanta kahay fanaaniintii hore mayba inka diyaarsiin la birso inay macallimiin nagadaan inay macallimiin nagadaan waliba faahfaahin dheeraadii ha kuba haytay akhyaaray weerarkii ku bilaawaday qarhaga iyo weliba dagaalka tooska haya oo geeka laka qaaday saldhigga ciidamada dowladda iyo keliyan deegaanka awdheegle gobolka shabeellada hoose qaraaka gureed waliba la sheegay in timiila saytii ku bilaawaday dagaal aan dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaana haandanab oo dhowaan awdheegle lubareegi iyo weliba haqal shabaaba dagaalkaasi weliba ku dhaliday khasaare naskajara dhimasho iyo weliba dhaawac dadka roog awdheeglaya waliba oo sheegana intii weerarka hoose markii horese ku bilaawday baabuur walyaabo qarhowla ka buuyi sidoo kale nusujara dagaal hoogan oo hubno ku tirsan al-shabaab iyo ha ka qaadan saldhigga sayti saraakiil ku tirsan ciidamada hooga dalka iyo waliba oo sheegana intiyo isku dufeen weerarkii nkukoye dhinaga dagaalyahanada al-shabaab islamarkaa saytana khasaare hoogan iyo deersiyana dhinaga kalena akhyaar ee al-shabaab iyo weerarka sayti ku hadlay waliba ayaa sheegtay intii lama baabur laakabuuyi walyaabo qarhooba iyo ku weeran saldhigga ciidamada dowladda ee awdheegle iyo ka dilana tumuneeyo ku tirsan ciidamada dowladda ee soomaaliya walow ilaayoonay haatan jarna idmadaha bannaan oo hagiya jaasa sheegdowka sayti litiibilita aqoosta iyo weerarka qaaday ciidamada dowladda gaar ahaan hadanaba degmada awdheegle waliba iyo kula wareegana dagaalyahanada al-shabaab oo muddo sanadaana iyo maamulaaye walibana jaray howlgala maalmo ilaa dhaafiba iyo ku wadan tuulooyin hooseedawa degmada awdheegle dhinagan iyo weliba jubbaland iyo ambahaane akhyaaray wargoraale ha kubahiya guddiga madaxa bannaan ee hudooda iyo weliba doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland iyo isbeddelka suubiya jadwalka xilligaya dhigi lahayd doorashada madaxtinimada jubbaland iyo weliba tan guddiga baarlamaanka qoraalkan guddigan ayaa laga sheegay intii geeka oo arbaadahaytay iyo bilaawtay isdiiwaangelintii musharixiinta guddoonka baarlamaanka maalinta beryeed eena yeeta maalinta wadahadalka ama hadalka jeediyowka musharixiinta islamarkaa saytina sabtada iyo katoosanta taariikhda toban iyo toddobada bilitan agoosta iyo la goboda doorashada guddoonka baarlamaanka ee jubbalana sida oo kaleedna guddiga doorashada jubbaland iyo waliba iyo sheegana intii maalinta axadde ee soota taariikhdana iyo katoosanta tumisiyeedka bilitan ee agoosta khudbad iyo hajeedii doonaan musharixiinta madaxtinimada jubbaland islamarkaasaytina isniinta iyo dhii doonta doorashada madaxtinimada jubbalana guddiga doorashooyinka jubbaland iyo afartii bilitan ee sanadkan waliba iyo hasaarana jadwalka doorashada jubbaland taasayti oona qorshasha suhaya intii doorashada guddoonka baarlamaanka ee jubbaland iyo dhida tumisiyeedka agoosta meelo doorashada madaxtinimada ee jubbaland iyo laqabooda lafadaya labaatiyo afarta bilitan habahaato waqtisha laku hormarsi wararka hanoo deerahaya deegaanka ee laafeyne gobolka sanaag iyo waliba oo sheegahayana intii geeka meelaseetiya ku teeganayti hiise dagaal oon dhahaytay lama maleesho beelada hiisadan yo waliba ku dambeeytay kureeda marke lama maalinka hora midhiishaad hubaysan rasaasiyo ka furan meel kaalashada laka gadawa islamarkaa saytana rasaasta sayti iyo ka-a muudan todoba qof ah afar kumidana iyo haayan bilaanga koo ku mid ah dadka deegaanka ee el afeniya weliba uuse sheegay intii maleeshaadkii oo ku shal jeedan ah dadkii la dilay iyo weliba dadkii ku dambeeyay dilasho iyo hubinasa haystan islamarkaa saytana lagu obsagabo intiyo ka dagaalamana deegaanka el afeniya weliba sidoo kale darooge ciidamo ku tirsan ahaan somalilan haabahaato dhowr marna iyo kafashilmanga intiyo dhexdhexaadyana maleesha beeleedka milaseyti kuwada dagaalamahaya dadka deegaanka ee laafeyna qaarasho waliba oo sheegana intiyo dareemahayana obsa dagaal islamarkaa saytina meelo qaar ganacsigaba la hiri madaxweyne ku-hogeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil iyo shalaytii weliba uusu sheegay intii la qobaday qaar ku mida dadkii ku dambeeyay dilkaasayti oo sababay hiisada geekiya ku teeganaytay deegaanka ee lafweyna dhinagan weliba beledka dhoosmare bayaan bahane akhyaare beledka dhoosmare bay haroonta maamulka galmudug iyo weliba saadogalaadhaafi diiray qaar kumide ergooyinkii ku qeybgal lahay shirka riidinghaliisyowka beelodigawa deegaanada galmudug oo dhowaan weelasaytii ku furmi doona ergidiinka horeytiyo dhuusmareebya deerta iyo weliba qaabilay hubnoo qaban qaabada shirka riidinghaliisyowka galmudug yoona kula hadle sida faylayo handhawaayan iyo weliba sideen qob sooman lahaaye shirkaasayti odayaal iyo weliba walgorod ee magaalooyinka dhuusmaraab iyo weliba gur-eela iyo weliba iyo ku dalbidana odayaalka dhaqanka iyo weliba degmooyinka kale ee shirkaasayd ha ku qeyb galan islamarkaasaytana isu muhiimin aye danta dadka ka nool deegaanada galmuduga ammaanka beledka dhuusmareeb iyo eedilan adkeeye welibana beledkaasi wadajir ee ammaansha unsugahaya ciidamada militariga nabad sugidda iyo weliba booliska soomaaliya oo dhowaan meelasayti lijeeye tumi todobada belitan oya ku heersanta laba maalmood shideediye iyo weliba la filahaya inta shirkaasayti usufurama welibana iyo usud mudanta intii odayaalka dhaqanka beelo qaar sida haan beledka adaada iyo gebi ahaanba iyo qaadan inta shirkaasayti aan ku qayb galna dhinagan yo weliba hiiraan iyo bahaan ee akhyaaray tookumada beelodiga gobolka hiiraan iyo weliba dhaliilayana wasaaradda arrimo gudo hirshabeelle iyo weliba qaabka landhisahaya golo deegaanka waryaagana bashiir cabdulaahi cismaan iyo faahfaahinta war ku miilan inku diri mid ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay dhismaha golaha deegaanka maamulka hirshabeelle waxayna sheegeen inaysan ku qanacsaneen qaabka loo dhisayo dhismaha golaha deegaanka maamulka hirshabeelle inay siyaasadeedka ka daayaan oo sidii aan ku ballanay inay tuulo ay tahay dadka tuuladana la yaqaano deegaanka leh inay halkaas ay macnaha arrinta ka wadaan haddii kale nidaamkii hadda ay ku wadaan hirshabeelle haddii kusii socdaan diyaarna uma nihin mana ku jirno macnaha ilaa iyo intii aan nagala tusanaayo wax haba yaraatee aan taageersannahay ma jirto taasi ma aha mid aan qaadanay ama aan qaadan doonno waan ka soo horjeednaa qaabka uu ku socdo dhismaha golaha deegaanka ee degmada beledweyne arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ay samaysay arrin looga soo horjeedo oo ay beeshaan magaca leh oo la yaqaano oo degaanka ah oo dalka iska leh uu ilaahay siiyey oo aan la inkiri karin in loo caddeeyo wasaaradda arrimaha gudaha in looga soo horjeedo siday wax ku wada hal diini ana maaha hal dastuuri ana maaha hal sharci ana maaha in laga daayaa war saxaafadaadka uu ku saabsanya kadib markaan aragnay sida wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle u wada dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne markaan aragnay inay wasaaradda ka weecisay hanaankii loogu talagalay dhismaha golaha deegaanka ee uu ansixiyey baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle markaan aragnay inay wasaaradda doonayso in dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne inay ku salayso qaab qabiil xaafad iyo wixii la mid ah taasoo si cad uga hor imaanayso xeerka golaha deegaanka ee uu ansixiyey baarlamaanka hirshabeelle markaan aragnay kulamada iska socda ee wasaaradda ku sheegtay dib u heshiisiin dhab u heshiisiin ama tiraanyo bixin magac kasta ha loogu yeedho waxaan go'aansanay qodobada soo socda kow waxaan ka soo horjeednaa dhammaan ficilada gurracan ee wasaaradda arrimaha gudaha ka wado degmada beledweyne taasoo ay ku sheegtay inay ku dhisayso golo deegaan labo waxaan ka soo horjeednaa in dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne lagu saleeyo qabiil xaafad iyo wixii la mid saddex waxaan taageersannahay in la raaco sharciga loo dejiyey dhismaha golaha deegaanka kaasoo ay ansixisay hay-adda sharci dejinta dowlad goboleedka hirshabeelle sharcigan oo sheegaya in deegaan lagu saleeyo dhismaha golaha deegaanka nambarka ugu dambeeyo ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa madaxda ugu sarraysa hirshabeelle inay si deg deg ah usoo farageliyaan si looga baaq si deg deg usoo farageliyaan arrintan si looga baaqsado natiijo xumo ka dhalato hanaanka ay wasaaradda arrimaha gudaha ku maamulayso dhismaha golaha deegaanka degmada beledweyne wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa wada dhismaha golaha deegaanka oo laga hirgelinayo deegaanada maamulka hirshabeelle uu ka arrimiyo eedyada mahadsanta bashiir cabdulaahi cismaana reglogma leeyahaya intii oo ku tirsanaayaan dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba weeraro khasaaro jeysidii oo shal duuban saadoogalaa dhaafe biyo kufulyana deegaano ku tirsan gobolka waqooyiga bariya dalkaasiti ee kenya weerarka koowaad iyo weliba usukudhiya ayaa jidhaaraga iskiirowa deegaanka yumbis iyo weliba bilidka gaarisa welibana la sheegay intay olufiirsana baabuur iyo lahayan hayado un-ka oo ka howlgalo deegaanada gobolka waqooyi bariya dalkaasiti al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasiti welibana iyo sheegana intii oo ka guban koo ku mid ah baabuurtii un-ka sida oo kaleedna gacantayo ha ka dhigan lama qof ah koo ku midana suhaaye shofeerka wadaaya baabuurkaasiti dhinaga kalena al-shabaab iyo weliba iyo weeraryaa ka qaaday tuulada sinow iyo hoosteedasa belidka mandheera welibana weerarkaasiti al-shabaab ayaa sheegday intiya ka dili lama qofa koo ku midana suhaya saraakiil ciidamada kenya oo ka howlgalo gobolkaasiti boqooyi bariya dalkaasiti ee kenya weeraradan ushal duwan ee saadogilaa dhaafeen iyo kudhiya magaalooyinka ku tirsana gobolka waqooyi bariya dalkaasiti ee kenya iyo weli dhinisho aan ku hadalna saraakiil ciidamada kenya haabahaato waliba anta badanba gobolkaasiti weerarada noocyadan oo kale ka fuliyaya dagaalyahano ku tirsana al-shabaaba korneel saciid aawil jaamac usulan kasow aara oo horeyna usoon ku mid tahay saraakiila ciidamada somalilan aabahaato hiligaanna dagaal usoo kala jarya weliba usoo ku hadlay dhexdhexaadinta maalmo laadhaafe lakuwadi is iyo weliba somalilana korneelkan oo hogaamiyo jabhadda lamaga abati dulmidiida iyo weliba wadahadala intayo badanba guulunku dirna islamarkaasaytana la isla deereeya ilaa iyo weliba sadaqadaba oo saldhigna iyo nagadawa intii nabadili wiinaya qodobada usu sheegay intiiyo iyana intii marakaleda qabada la roojiya nabadna la weydiintaasayta kureedna iyo bilaawata wadahadala toose oon dhahaya somalilan iyo weliba jabhadda korneel aaraa waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay ii timi salaadiintii iyo boqorradii waxaannu heshiis ku gallay in nabad la xelo kow ambartuu waxaannu heshiis ku gallay in xabad joojin la sameeyo waxaannu heshiis ku gallay in wadahadal la furo jabhaddan justice equality movement dulmidiid waxay u taagan tahay jabahad hubaysan siyaasaddeeda wadata eeldariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof qoorta la soo qabanayo la hoggaaminayo haddii ay laba baartis u qaybsamaan qaybina hargeyso qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurto gelin waayeen arrintii aanu ku ballannay dhawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas-uul ka noqon doonta haddii alla idhaaho hadalkan ha kubahi korneel saciid aawil jaamac usulan kasow aara oo madahan ee jabhadda hubaysan oo dagaalnya kalajarta somalilan iyo weliba usaka toosaya hil maalmoogilaa dhaafiba iyo la dagaalamayan iyo iyo weliba han somalilan akhyaara isurunka warkasinkooyaha iyo weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka dambaydhaba waana warkiyahaminima dhugunsida haytan cana maxamuud cali cabdulaahi gaabshaasin lasoo sii haya akhyaaray weliba habadusinku lahaa miinfayla shan injineera oon dhaladii ruushka ayoo kumid hayana khubradda nukliyarka iyo waliba iyo kadhumadana qaraha ku dhaladii matoor madaafi winga oo laka duugi safara oo eh magaaladan dhowa moscowa waana meelo laka suubiyowa qaybta kor ee madaafiida nukliyarka iyada qaranka ee ruushka oon qaabilsan nukliyarka iyo weliba ayaa sheegtay intii khubrado iyo tijaawiyan matora laka suubiya nukliyarka aabahaato maogbiin wantaasayta dheero faahfaahin oo la xiriirta dhiniga farsamada ruushka horeytin tijaabadii waanaya sheegdi awoodda nukliyarka laakiin saraakiila ruushka ma sheegna xanaanka dhabta ah ee qaybta ku iye tijaabada musiibada iyo iska bedeli maalintii khamiistii una dhaafni warkii hamiina madhugunsidyaal hiligunsin kula socotan idaacadda warsan ee baydhabo taninka dhonye warkano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin sare waanasin lasoo siiyay dhugunsidyaal dhiniga sanaada cabdinaasir hayen kumahad nagana isina kamahadsantiin dhugunsowka shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo intii warkun warlamada redon kulamaana hadii ilaahayara waliba siin ku tabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu